wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo waxay ku qabteen kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa deegaano badan oo hoos yimaada magaalada kismaayo oo laga sheegayo biyola-aan baahsan agaasimiyaasha wasaaradaha gargaarka iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka jubbaland oo uu helinayo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda barakacya qaxootiga jubbaland iyo xubno kaleeto ka socda hay-adaha ka howlgala deegaanada jubbaland ayaa kulanka intiisa badan waxaa looga hadlay ka hortaga abaaraha kusoo wajahan dalka iyo sidii loo yareyn lahaa saameynteeda iyadoona hay-adaha dowladda iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha gargaarka ay iska kaashan doonaan wax ka qabashada arrimaha isbeddelka cimilada markii uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mudane ayaanle xuseen maxamed waxaana uu ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa bismi llahi raxiim maanta taarikhdu tahay afarta bisha novembar waxaanu xafiiska wasaaradda biyaha iyo tamarta jubbaland ku qabanay shay ballaaran oo aan oga hadlaynay dhibaatooyinka runtii kasoo cusboonaaday jubbaland ee xagga biyo la-aanta ah shirkan waxaa isugu yimid dhammaan hay-adaha ka howlgala jubbaland gaar ahaan inta ka shaqeysa adeegyada biyaha iyo caafimaadka oo aan rabno inaanu iskaga wareysano waxa aanu ka yeeli lahayn runtii dhibaatooyinkaas deegaanada kasoo cusboonaaday guud ahaan jubbaland waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii meesha aan kusoo bandhignay waxaa ka mid ahayd saameynta abaarta bilowga ah ay geysatay biyola-aanta deerta ay sababtay waxaa la xaqiijiyay ilaa lix qof inay u geeriyoodeen oo weliba afar ka mida gobolka jubbada dhexe ay ku geeriyoodeen laba ka midana gobolka jubbada jubbada hoose gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada dhobley runtii waxaanu isla qaadan in si deg dega jawaab loo bixiyo maalmaha soo socdana in adeega la gaarsiiyo hadday ahaan lahayd biyodhaamin hadday ahaan lahayd adeegyada caafimaadka hadday ahaan lahayd muxuu ahaa gargaar kale oo cunooyina in tuulooyinkaas iyo deegaanadaas la gaarsiiyo gobolka jubbada dhexe xataa la geeyo adeega qaybo ka mid a sidoo kalena jubbada hoose iyo gadaba adeega la gaarsiiyo waxaan ku farxsannahay in aynu wada shaqeyn dhow arrimahan kala yeelkala leenahay hay-adda sodma oo iyaga laftirkooda runtii shaqo qurux badan ka qabanaya geynta iyo gaarsiinta gargaarka degmooyinka iyo tuulooyinka ka mid ah jubbaland gaar ahaan gobolka gado waxaan isleenahay markaa adeegyadaas oo dhan oo laisku daray waxay keeni karaan in bal inta intii wakti ah lala tacaali karo dhibaatooyinka ummadaas masaakiinta ah runtii soo gaaraya ama haystaba hadda booqashadii shalay aan ku sameynay deegaanadaas aan weli wasaaraddeeda ay ku samaysayna waxaan kusoo ogaanay runtii dhibaatooyin badan oo dadka haysta waxaan isleenahay haddii si wada jir ah wasaaradaha jubbaland iyo hay-adaha iyo asxaabta kala duwan ay leenahay runtii aanu isku kaashan si wada jir isku kaashan waxaan isleenahay wax badan bay baa arrimahaas ka suurageli kara waana rajaynaynaa inaynu adeegii loogu talagalay deegaanaha sida ugu dhaqsiyaha badan u geyno